Odayaasha dhaqanka beelaha Hawiyo garabka u hogaamiya Suldaan Axmed Dhoore ayaa sheegay in wasiirka amniga ee dowlada ku meel gaarka ee Soomaaliya uu ku fashilmay dagaal dhowaanahanba uu ka abaabulayo gobolka la yidhaahdo Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya kadib shir jaraa'id oo ay odayaashaasi ku qabteen magaalada Muqdisho Cabdulaahi Cismaan Faarax ayaa faahfaahinaya warkan odayaasha dhaqanka iyo midnimada beelaha hawiye qaybta uu hogaamiyey suldaan axmed doorre ayaa sheegay in wasiirka amniga qaranka uu ku fashilmay iskuday ay sheegeen inuu colaado kaga hurinayay qeybo ka mida gobolka hiiraan afhayeenka golahaasi ninka lagu magacaabo garaadfiidow gaabow oo la hadlayay raadiyo hadanan ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in koron cumar xaashi aadan wasiirka amniga qaranka uu isku dayay inuu xiisad ka dhaliyo gobolkaasi uuna ku fashilmay iskudaygiisii
waxaan sidaan ka warqaba uu kala kulmay maaragtay arrimo oo hadda sidii uu isagu ku talagelaya aan ahayn oo aheeday inuu dagaal meeshaa ka huriyo watoobiya soo geliyo oo uu kusoo weeraro maaragtay ummaddaas etoobiya uu kusoo weeraro shabaab iyo argagixisaa joogto ou saas ugu soo weeraro reer hiiraanna waa garteen oo arrimahaas hadduu qabiil qabiil ula shiray iyo hadduu muxuu ahay si guud ula shiray iyo kuwa maamulka hadduu ula shirayba way ka soo horjeesteen oo waxay yidhaahdeen annaga xabad koob iyo sagaashankii iyo hadda inta ka dhaxay dad cumarow nagu soo waday marka xabad kugu garab istaagi mayno wixii kaloo danta soomaaliyeed laga qaban kara waa afhayeenka golaha dhaqanka iyo midnimada beelaha wiyo qaybta uu suldaan axmed doore hogaamiyey ninka lagu magacaabo garaadfiidow gaawo ayaa intaa ku daray in wasiirka amniga qaranka uu iskudagiisii intaa kusoo gabagaboobay odayaasha dhaqanka ee gobolka hiiraanna kulan uu la qaatay isagoo doonaya inuu ka dhaadhacsiiyo siyaasadiisa dagaaldoonka ah waa sida uu hadalka u dhigaye taana uu ku fashilmay maya ninku odagaho beledweyne waa yimid haddana beledweyne uu joogaao marna uu yimaadaa marna kala bayrow tagaa iyo feerfeer imaashadiisa marka waa nin deegaanka u dhashay oo hadda imaashadiisa laguma gacan sayrin laakiin waxaa lagu gacan sayray dagaalka uu hurinayo ou leeyahay etoobiyan shabaab ku qabsanayna oo carradaanaan weeraraynaa intaas waayo inta muxuu ahaye xoogaa culeyska uu kala kulmay waxaa la yidhi shabaab hadda meelaha uu jooga annagu wax dhibaataa kalama aanan kulmin dagaalna annaga na gelin maysid haddaad dad kaleetod ku gelayda aad wadata aday kuu taallaa marka annagu dagaalkaas ma gelayno intaasunbaa looga soo horjeesta hadalka odayaasha dhaqanka iyo midnimada beelaha hawiye ayaa kusoo aadaya iyadoo dhowaanahan ay gobolka hiiraan soo gaareen ciidamo uu wato wasiirka amniga qaranka ee dowladda kumeel gaarka ee soomaaliya kornel cumar xaashi aadan iyadoo maatinka ciidamadaasi ee gobolka hiiraan ay bulshadu aragtiyo kala duwan ka bixiyeen